عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير
badi dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada caalamku waxay maanta ka qayb qaadanayaan xuska ballaadhan ee ciidda barakaysan ee ciidalfidri haddaba maxay muslimiinta uga dhigan tahay in loo dabaaldego ciiddu waa kan sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo ku sugan dalka kanada oo arrintaasi inoo sharxaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah walaalayaal bil dhan oo ramadaan ah ayaan soo soomanayn ilaahay baan u soonnay annagoo ka baqayna isaga kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun qof booliis ah oo naga lahaa cuntaha cunina ma jirin marka aan bishii ramadaan dhammaynay xuqa lana waxaa noo xaq aan u yeelanay an nafraxa inaan farxno ilaahay wuxuu yihi wabidalika falyafraxuu arrintaa ay qabteen muslimiintu ha ku farxaan waa fadli ilaahay qul bifadli illaahi wabiraxmatih fadliga ilaahay oo islaamnimada ah raxmadiisa oo ah shareecadda islaamka ilaahay wuxuu leeyahay arrintaa ha ku farxaan kasako farxadda iyo damaashaadka ciidda waxaa jira waajibaad la gudboon dadka muslimiinta ah oo ilaahay ku faral yeelay inay bixiyaan maalintan oo kale sida sakaatulfidrida oo ay bixiyaan dadka awoodda u leh iyagoo siinaya dadka baahan ee eheladooda amaba deriskooda waa kan mar kale sheekh cabdiraxmaan bashiir sakaatulfidrigu laba laba waxay ciyaaraysaa laba dawr dawr waxaa dhadaa waa dawr kabis ah ramadaankii bay ku kabaysaa dawrka labaadna walaalkaagii muslimka ahayd baad gacan u fiiqaysaa marka zakadaas in la bixiyo waa muhiim sakada fidrida ayay culimmadu sheegeen inay waajibtay in la bixiyo ilaa inta laga gaadhayo salaada ciidda soonfur balse waxaa dad badani ka shaki qabaan in raashin amaba lacag midkii lagu bixin karo sheekh cabdiraxmaan bashiir ayaa arrimahaasi faahfaahinaya kelmad ibnu taymiya uu yihi raximahullah inaan sheego ah sakada sidee loo bixinayaa culimo fara badan waxa ay sheegaan in sakada laga bixinayo uun cunto ama raashin weliba waxay ka dhigaan inay taasi tahay sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa bay u fahmaan sunnaha nebiga nebigu ma oran raashin bixiya wuxuu yihi rasuulku xadiiska ibnu cumar wuxuu nagu amray nebigu wuxuu amray in laga bixiyo saacan saacuna waa afar mug mug mug oo gacan wasada leh dadka in la siiyo maalinta raashin ay raashisadaan oon afartaa amba shantaa arrimood oo xadiisaantu ay sheegeen aan ahayn waxay markaa qiyaaseen idhahdeen waxaa la siinayaa qofka faqiirka ah haaliba haaliba quuti ahlilbeled dadka waddanka degan waxa inta badan ay quutaan ay cunaan markii dambe abi xaniifan ijtihaad kalu la yimid oo wuxuu yidhi waxaa la bixinayaa haddii la doono faqiirka waxaa la siinayaa maa huwa anfacu lahu waxa isaga u faa'iido badan hadday cuntadu u faa'ido badan tahay raashin baa la siin hadday qiimuhu u faa'ido badan tahayna qiimaha raashinkaa la siinaya anigu waxaan qabaa inay jiraan dad aan u baahnaynba in la siiyo raashin waa kow oo loo uga baahi badan in la siiyo xoolo lacag la siiyo mudana mudana mudana hayaalkani macaana takbiirkani muslimiinta faraxsani muuqaal qurxoona mawlixii la siiyo mahadaadumayna
marka laga yimaado gudashada waajibaadka diiniga ah sida salaada ciidda iyo bixinta sakaatulfidrida ciiddu waa maalin dadyowga muslimiinta aada ugu weyn meelay joogaanba bal aynu eegno qaar ka mida dhegaystayaasha v o a oo barnaamijkan la soo xidhiidhay iyagoo noo sheegi doona waddanka ay joogaan iyo in saaka laga ciiday iyo in kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed xuseen ismaaciil riyaad sacuudi arabiya aad iyo aad baan kuu salaamaya walaashays hare ciid leh adiga iyo inta kula shaqaysa tiimka kula shaqeeya ee muslim iyo maraykankaaba laba aad baan idin wada salaamaya ha walaalo sacuudi arabiya waa laga ciiday bishuu afar tahay june afar tahay waa ciidii insha allah ciid alfitriga maalintii koowaad aad iyo aad baan inoogu rajaynaya ina bisha bisheeda ilaahay inagu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan cawlo cabdi waxaan joogaa wadanka china muslimiinta daafaha dunida jooga ee u dabaaldegaya ciidda waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantood dhamaan waa idin salaamay jamacadaygu waa cabdiraxmaan ibraahim cabdiraxmaan waxaan kusuganahay dalka ruushka waxaan ka deganahay magaalo lagu magacaabo baladimir waxaa idinla hadlaya mukhtaar shacbo dhan oo ku sugan talyaaniga gaar ahaan magaalada monopoly magaaladan muslimiintu waxaan ku joognaa saddex qof madowgana waxaan ku nahay afar qof iyo iyo ilmo yaroo laba jira soomaaligana keligii baan ku ahay ama east africanka ciidu waan soo dhaweynaynaa sidoo kale dhegaystayaal waxaa jira wadamo dhowra oo aan maanta laga ciidin balse berri oo arbacaa ciidda u dabaaldegi doona waxaana waddamadaasi ka mid a dalka australia oo ay qaar ka mida dhegaystayaashayada ku sugan magaalooyinka sydney iyo melbourne ay nagala soo xidhiidheen iyagoo sheegay inaanay maanta ciidaynin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وأنا سلام يا لمانتين آن، si gaar waxaan u salaamaya sahra Ee, magacaygu waa ibraahim guuleed caydiid oo degan dalka australia gaar ahaan magaalada melbourne Ee, kulla caam wa antum bikhayr waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin Ee, salaan ka bacdi haddaan kaaga warramo xaaladda ciidda iyo maanta oo salaaso ah guud ahaan dalka australia waxaan odhan karaa lagama ciidin magaalada aan joogo lagama ciidin waa xidhan masaajiddu waxaana la sheegay oo masaajiddu sheegay in arbacada ay ciidi doonaan sabab ay u saa u ye- sameeyeen aanu maan garan runtii caalam islaam guud ahaan waa laga iiday asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saare ciidan nooran ku salaamayaa waa aniga magacaygu waa maxamed een, ibraahim cilmi Een, waxaan kasoo hadlayaa magaalada sydney ee australia waxa weeye walaal eh, saara waa dadka ugu badan ee australia ama aan anigu magaaladan jooga sydney waxay iidayaan britole oo ay taariikhdu tahay shanta bisha juun sida indonesia iyo malaysia iyo wadamada eh, singapore oo kale oo iyagu aan een, iyaguna sidoo australia oo kale aan bishii aanay arag marka iyaguna way sooman yihiin marka ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr waa maalin sharafiyo milkiyo karamane mujtamaca islaamkiyo umin way u kartahay haddii mawle kugu simay ayaan leebaa tahay
waxaa jira wadamo kale oo aanay noo suurtogelin inaanu xalayto khadka telefoonka kula xidhiidhno dadka waddamadaasi ku sugan balse iyagana la sheegay inaanay ciidaynin
ciidda iyo faraxeeda cafka saamaxaadeeda cana iyo nabadeeda caadilkeen inagu siimay caafimaadsan nagula ciida ciidda iyo faraxeeda cafka saamaxaadeeda cana iyo nabadeeda caadilkeen inagu siimay caafimaadsan nagula ciida